waa badan yihiin dadka aanu qabanay ilaa toddoba boqol dad gaarayaan qabanay laakiin haddaan kuu kala saaro dadka hadda u xiran baarista kontonkaas waxay u xiran yihiin baaris tuhun al-shabaab iyo daacish waa dib baanu ka sheegaynaa wixii taa hadeer ka hadlimayo toddobadaa boqol maxaad sii dayseen dad badan baan sii daynay adiga ilaa saddex boqol dad gaarayaan sii dayn dadka iminka xiran marka laga reebo kontonkaas maxay kala yihiin waxay kala yihiin lixdan waa dadka moobilka furta oo dadka dhibay oo moobilada furta oo dadka halista geliyey
dad tahriibayaalah baa jira oo aada u tiro badan waa dad noocee ah waa dad rag iyo dumar iyo ciyaal iyo wax walba isugu jira oo meelo lagu haystay lasoo tahriibiyey lasoo geliyey kharash lasoo siinayo hadhow markuu meeshii la rabay la geeyana markaa lacagta lagu bilaabayo keen lacagta reerkaagii la hadal lagu bilaabayo dadkaa hadda aan haynaa ilaa saddex boqol wey xaggee ku sugan yihiin waxay ku sugan yihiin meelo saldhigyaa baanu ku haynaa go-aan baana ka gaari doonaa haddii ilaa hidmo
ciidamada howlgalka sameynaya meeqa saac shaqeeya
afar iyo labaatanka saac waa shaqeeyaan afarta habeennimo xalay dad baa lasoo qaqabanayay saddexdii iyo barkii waa lasoo qabtay shantii baa ciidamadii hore ciidamadii howlgalka galay soo rawaxeen kuwii aroortii ahaabaa markaana bedelay inkastoo howlgalkan dadka qaybtay oo u arkaan mid muhiima haddana waxaa jira dadka cabanaya arday iyo dad shaqaale ah oo ciidamadu xabsiga ay u taxaabeen welina xoriyadooda aan helin maxaa idinka qorshaysa habeen hore nimankii wax dilay marka aan qabanaynay waxay wateen edikar jaamacadda boosaasaa arday baan ahay buu yidhi kaasuu noo soo saaray marka uu noo soo saarayna waa fiirinay mise ma aha ja markaa xogtana waanu haysanay ninkii magaciisii goortuu noo sheegay waanu garanaba inuu ninkii dadkii wax dilay yahay taliya afartii bishan waxaa magaalada boosaaso lagu dilay maareeyihii shirkadda b n o master paul formosa ninkii dilay booliisku waxay sheegeen inay dileen ma cid kaloo dheeriya loo hayaa oo dilkaa ka dambeysa
ka hor dhici maayo laakiin cid kaloo dheeri aan u haynaa waa imise qof dadka aad ku eedeynaysaan inay dilkii bool ka qayb qaateen ka hor dhici maayo baaristii waa socotaa wax yar baa noo dhiman dhawaanna waa soo bandhigaynaa cid kaloo dheeriyana waa u haynaa
dilkiisa waxa sheegatay al-shabaab dadka aa haysaa ma al-shabaab baa mase dadka baxsan
dadku al-shabaab dadka dadkaa soconaya al-shabaab ciddii lahayahay dabcan al-shabaab baa sheegatay cid kastoo ku lug yeelata dilkaasna al-shabaab bay noqonaysaa taliya dilkaas ganacsadaha ee habeen hore dhacay imise qof ayaa u haysaa falkaa waxaan u haynaa afar nin waana kuwa waa soo bandhignay waana qirsan yihiin iyaga nin isku tuurtuuraya oo hebel baa dilay iyo hebel baa dilay laakiin inay dileen waa qirsan yihiin waana afartaa nin saddex ka mida ayaa isku tuuraya ninka ugu qoriga lahaana wuxuu leeyahay marna hebel baa qaaday marna hebel baa qaaday oo ninka ku dilay marna hebel baa qaaday laakiin nimankii waa kuwan taa waxaa kala saaraysa maxkamadaha kala saaraya muddadii howlgalku socday marka laga reebo ganacsadahaas dad loo geystay dil miyay jiraan oo gudaha magaalada boosaaso maya dil iyo dhaawac iyo midna ma jiraan warar ku dhow booliisku waxa ay sheegayaan dadka la qabtay siiba ciyaalka falalka xatooyada lagu eedeynayo inaad goobo ka baxsan boosaaso aada u wadaan arrinkaa maxaa ka jira saas weeye qof qofka boosaasa wax ku furta meesha ugu sakayso aan geynayno haddii ay ama waa qardho ama gaalkacyaan geynayna qofkii gaalkacayo wax ka furtana way dhacday dadkii gaalkacayo wax furtana waxaan keennay qardho garowa kuwa wax ka furtana waxaan keennay boosaaso sidaasaan isu weydaarinaynaa qofna sahal intuu ugu tago si sahlan dadka caruurtiina ceshadaan nidhi waa ceshan waayeen waa meelo fogfog oo kharash badan ay ku galaan baa la geynayaa haddii la hidmo taliya waxaa tiri ciidamada howlgal bay qabtaan ma wadooyinka ka qabtaan maxaafadahay ka qabtaan sidee lagu soo qaqabta dadka
dadka anaga xaafadahana waa laga howlgalaa oo lug baa lagu socdaa wadooyinkana waa la joogaa oo jogboontiyaa jira waxaan dadkii baa nala shaqaynaya gruub kasta oo wax furta waa la yaqaanaa dadkii baa yaqaan waa nala shaqaynaya qofkii ka mida iyo gruubkii ka mida halkay marayaan baa laleeyahay marka waxaad leedahay dadkii falalka amni darada ka qayb qaadanaya qaar ka mid a in la shaqeeyo ha iyo kuwii iyo dadweynaha labaduba dadweynuhu waa wada yaqaanin dadka amni xumada ku samaynaya xaafad walba inta wiiloo ka shaqaysa waa taqaana